xogod dheeraad ah ayaa laga helayaa iskahorimaad ka dhacay degmada qandala iyo deegaanka xaabo oo ka mid ah deegaanada xeebaha ee gobolka bari kaasoo u dhexeeyey ciidamada maamulka la baxay puntland iyo kooxo hubeysan iskahorimaadka ayaa yimid kadib markii ay ciidamada badda ee maamulka la baxay puntland weerar ku qaadeen doon ay wateen dadka luumaysato ah oo ku sugneed xeebaha degmada taasoo ay ugu dambeyn gacanta ku dhigeen intaasi kadib kooxaha hubeysan oo ka caraysan doonta laga qaatay ayaa waxa ay iyaguna deegaanka xaawo ee gobolka bari ku qabsadeen doon kale waxaana la soo warinayaa in weli deegaanadaasi ay xiisado ka taagan yihiin tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay deegaanada uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland ka taagneyd xiisado colaadeed kuwaasoo u dhexeeya maamulka halka kuwo qaarna lagu eedeynayo inay ka dambeyso dowladda federaalka dhowaan ayay ahayd markii magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ka dhacday israsaaseen dhelisay khasaaro dhimasho israsaaseynta ayaa u dhexaysay ciidamo ka wada tirsan maamulka la baxay puntland gaar ahaan kuwa loo yaqaano b s f iyo ciidamada badda ee maamulkaasi